dhegaystayaal barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa nidaamka federaalka ah ee soomaaliya haatan qaadatay iyo sida ugu habboon ee uu hirgeli karo qaabka federaalku waa mid ku cusub dalka soomaaliya oo aan hore looga dhaqmi jirin sidoo kale waxaa jira gobolla isku qaabeeyey maamul goboleedyo ku tala jira inay ka mid noqdaan gobollada federaalka oo aan si haatan is awood iyo tun leekayn waxaa jira gobollo laga xoreeyey al-shabaab oo ay dowladdu u samaysay maamullo hogaamiya iyo kuwa haatan lagu howlan yahay sidii loo yegleeli lahaa dastuurka haatan ka dhaqan galay soomaaliya waxaa ku jira waxyaabo badan oo qabyo ah oo khuseeya sidii federaalka looga shaqaysiin lahaa waxaa kaloo isweydiintu tahay waxaa caalamka ka jira dowlado ku dhaqma nidaamka federaalka oo qaarkood gobolladu ay madaxweyneyaal leeyihiin kuwana guddoomiyeyaal gobol waa midkee nooca federaalka ee ay soomaaliya rabto inay cagta saarto su-aalahaasi iyo kuwo kale oo badan ayaynu ku qaadaa dhigi doonnaa barnaamijkeennan waxaana igala qaybgelaya aqoon-yahano soomaaliyeed oo ku nool waqooyiga ameerika kuwaasi oo kale ah dor cabdinuur sheekh maxamed oo haatan wax ka dhiga jaamacadda ohaayo ee dalka maraykanka dor hodan siciid xirsi oo wax ka dhigta jaamacadda bafalo ee isla maraykanka faysal cabdi rooble oo ah qoraas soomaaliyeed kana shaqeeya dowladaha hoose ee gobolka kalifoniya ee maraykanka iyo brofeser maxamuud macalin maxamed oo macallin ka ahaa jaamacaddii ummadda ee soomaaliya haatanna siyaasadda dalka falanqeeya oo ku sugan dalka kanada dhammaantiin barnaamijka ayaan idinku soo dhoweynayaa haddii aan faysal cabdi rooble bal haynoo sharxo nidaamka federaalka iyo waxyaabaha lagu doorto in dal ku dhaqmo amaba uu qaato hare waad mahadsan tahay federaalku waa nidaam sheegaya oo keliya in dawlad kala qaybsan markaanu leenahay dawlad kala qaybsan ma aha dawlad iska soo horjeeda dawlad awoodeeda iyo xukuumaddu kala qaybsan tahay oo ay qeexan tahay oo xukuumadda qaarkoodna ay gacanta ku hayso dawladda federaalkii inta kalena ay ku hayso dawladda lookalka ama ta gobolada laba xafiis oo kala qaybsan laakiin istaageeraya isku hadafna ah isku dalna ah weeye horka federaalku baahiyo badan baa keena federalismka ama dal inuu qaato federalismka waxba taariikhda ku dheeraan mayno laakiin soomaaliya baahida keentay waxa weeye dawlad central ahayd oo xamar looga telinayay kun sagaal boqol iyo lixdankii maalintii la isku daray iyadoo la indhala-yahay waqooyiga iyo southka ilaa wakhtigii milatarkii ilaa dagaaladii sokeeye muqdisho ayaa soomaali laga daaraa ayaad moodaa in dhibaatadeedii la arkay deerfor soomaali ay ku tashatay ama loo badan yahay hadda in nidaam cusub oo dawladda awooddu kala qaybsan tahay oo badhna ay ku hoydaan qoyska iyo guriga federaalka ah oo muqdisho ah ilaa iminka inta sida adlist lagu heshiiyey awoodda qaybta kalena ay gacanta ugu jirto madaxda lookalka iyo dadka lookal ka soo horjeeda gobolada ka soo horjeeda sideedabana federalismku waxa uu uu rabaa in uu daweeyo sheeke la yidhaahdo oo iska soo horjeed ah oo ah awoodda xarunta iyo awoodda goboladaas oo ah in dadka reginisku ay rabaan inay qayb ka helaan isxukunkooda iyo ismaamulkooda marka maadaama tii hore aynu iswada aaminay aynu iswada jeclayn ee meel aynu xeedhada isugu geysanay ay shaqayn weyday baa waxaad moodaa inay daruuri noqotay hadda in soomaalidu ay laba nidaam oo laakiin dal keliya ay kala yeelato taa oo ah tan federaali tan gobolka waad mahadsantahay faysal doctor hodan siciid baanu imanayaa hodan markaad eegto nidaamka federaalka ah ee dunidu ay isticmaasho waad aragtaa wadamada way ku kala duwan yihiin iyagoo magaca federaalka wada haysta ayay haddana qaabka federaalkaasi uu yahay uu kala duwan yahay wadamada qaar oo federaalkooda uu yahay gobol walba inuu leeyahay madaxweyne baarlamaan iyaga u gaara wadamada qaarna aanu lahayn madaxweyne laakiin uu leeyahay guddoomiye gobol iyo maamulo degmo oo iyaga u gaara marka labadaa federaal ee kala duwan iyo mid saddexaad oo dabcan jiri karaa ama in ka badan kala duwanaanshiyahaasi miisaanka uu leeyahay horta sideedaba sida iminka dawladeena hadda jirta waa federal waa dawlada bilo jirta oo maaragtay aan iminka la odhan karin intaasay jirtaa saad dawladda iminka jirta waa federal marka federal kee soomaaliya u shaqeynaya waan ku beys gareyn karnaa su-aasheena waayo waa waa inay ku xidhan tahay baahida waa runtaa federal federal federaalada adduunku way kala duwan yihiin waxaana keenaya kala duwaanshooda baahi kala duwan baa dhalisay innaga federaalkeena waxaa keenay inaynu soomaalidu lays yidhaahdo malaa labaatan iyo laba sannadood oo dowlad la-aan ah iyo dowladiioo burburtay dadkiioo islaayay goboladiioo lagu kala noqday oo dadka qof kastaa gobolkiisi kasoo jeestay waa kow kow iyo labaatan sanadood ka hor oo aynu haysanay dowlad santara lah oo xoog badan iyo gobollo aan awood lahayn marka sistamada labada sistam oo soo saddex sistam baa actually aniga indhahayga saddex sistam baad ka hadli kartaa central government iyo confederate iyo federal federalku waa kaynu qaadanay central governmentku waynu soo marnay awoodda xooggeeda awoodoo dhan waxaa iska lahayd dowladda dhexe sida uu faysal sheegay goboladana awood ma lahayn marka taasina waxay gaadhay heer ay karaamadii ahayd karaamadu qofku lahaa oo ay ahayd dowladdu inay ilaaliso inay karaamadii qofka jebisayba iska daa wax kale waa kow systemka kaleo aad ka fekeri kartid oo is odhan kartid sidaabuu ku iman karaa waa confederate kaasna waxa weeye gobolada waxay leeyihiin awood xoog leh oo ballaadhan dowladda dhexena awood ma leh waxay noo shaqaynayaa system federal ah oo ka jawaabi kara qof kasta oo soomaaliya shacabka siin kara awood dowladana siin kara maaragtay awood iyo mas-uuliyad labadaba dadku waxay eegayaan keliya mas-uuliyadda federaalka laakiin mas-uuliyaddana way leeyihiin awoodana way leeyihiin inuu wadanka difaaco federaalka iskaleh inuu maaragtay la heshiiyo arrimaha dibadoo kale federaalka iskaleh inuu arrimaha gudaha lacag bix lacag samaynta oo dhan inta badan federaalka adduunka arrintaa way ka siman yihiin goboladana awoodda kalena waa lala qaybsanayaa waxaa iskale gobolada sida booliiska caafimaadka waxbarashada maxay taasi keenaysaa marka system gaara oo soomaali u shaqaynaya oo federal ah waxaa inooga hadhay muddo badan waatay waxaanu imanayaa rofesor maxamuud macalin maxamuud markaad eegto caqabadaha hortaagan ilaa hadda intii dastuurka la qaatay amaba la dhaqangeliyey uu u shaqayn laayay nidaamkii federaalku maxaa kaaga muuqda zara waa mahadsan tahay walaalaha dooda ku jirana waa salaamaya marka hore sida walaashahay ulahayd wax hawl badan baa noo dhiman horta hawl badanaa noo dhiman markaad leedahay dowlad federaal aa sameynaya waxaad samaynaysaa dowlad dowlad federaal ah iyo dowlad provincial ah marka hadda waxaan la dhaadan dhacaynaa inaan initiationadii basic ahayd wasaaradihii xafiisyo iyo meele ay ka shaqeeyaan aan u laanahay hadda haddaan federaal iyo galno waa another layer of government oo hadda la rabo in la sameeyo waa waa qiimo badan lacag uma hayno dhaqaal uma hayno bal institutionada haddeelaan istorgarayno baarlamaankan aan ku howlgelino inuu noo diyaariyo guidelineska regional stateska lagu sameynayo oo noo qoro shuruucda ay ku shaqaynayaan dastuurkana lagu bayaaniyo awooda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka awoodahooda lagu bayaaniyo oo la caddeeyo meesha ay ka bilaabanayso awoodda dowladda federaalka iyo meeshaay ku dhamaanayso tan gobolkana meeshaay ka bilaabanayso awoodooda iyo meeshaay ku dhamaanayso haddaan si fiican loo qayaxin dood badanaa ka imaanayso buuq badanaa ka imaanayo wa hadda waxay nagu soo biiray doctor cabdinuur ohaaye ayuu joogaa jaamacadda ohaaye ayuu wax ka dhigaa wasiirkii hore waxbarashada soomaaliya wa waan salaamayaa dhammaan waxgaradka iyo aqoon-yahanka kasoo qayb galay programkan waxaan kaloo salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee barnaamijkan dhegeysanaysa waxaan isleeyahay soomaaliya taariikh aan qurux badnayn oo dowlad ah ayay leedahay intii xornimada la qaatay dowladdaas oo ahayd dowlad dowlad dhexe ah oo awooddii iyo maamulkii dalka oo dhan lagu soo koobay hal meel oo goboladii iyo degmooyinkii iyo waddanka intiisa kale o dhan uusan maaragtay lahayn tasiilaadkii dowladnimadu ay keeni lahayd ama dadku aysan awood ulahayn inay ka qayb galaan oo dowladdii dhexe ay arrimahaas oo dhan ay gacanta kula jirtay marka soomaalidu waxay isku wada raacsan yihiin in nidaamkaasi uu shaqayn waayey ama lagu takrifaday oo u keenay mas-uulna ka ahaa burburkii ka dhacay dalka watay marka doctor cabdinuur asxaabta kale iyo adiga dabcan fikir isku mida ayaa ka haysataan baahi inay keentay in federaal la noqdo marka federaalkii baa hadda ay soomaaliya qaadatay weli muu dhaqan gelin gobolada qaar dowladda ayaa u magacowday guddoomiyeyaal iyo maamul sii haya inta bal arrintan federaalka la hirgelinayo sidoo kale waxaa jira gobollo kale oo iyagu ka madax bannaan maamul ay dowladda hadda ay federaalka ahi magacowday oo hore usii jiray shaqaynayay dastuurkooda ciidamadooda iyagu dhistay oo gaaro dhisan sidee marka federaalkii hadda loo dhaqaajin karaa maadaamoon ilaa hadda intaynu ognahay federaalkii magac ahaanuuna u jira laakiin aanu shaqo ahaan waxba laga qaban waa su-aal aan aada u habboon oo wanaagsan maaragtay in la dar runtii waxaan isleeyahay qaabka aan hadda u qorshaynay nidaamka federaaliga ah wuxuu u baahan yahay in la turxaan bixiyo oo runtii la isweydiiyo oo la yidhaahdo awalan soomaaliya awood ma u leedahay gobolladeeda iyo degmooyinkeeda inay dhaqaale ahaan in maxaa la yidhaahdaa cudud ahaan in capacity ahaan ay yeeshaan dowlado daakhili ah oo ismaamuli kara marka waxaan isleeyahay nidaamka federaaligu wuxuu ku qurxanaan lahaa in dowlad goboleedyadu lagu soo yareeyo ama lagu soo koobo ilaa iyo afar ilaa iyo shan gobol oo runtii baaxad leh oo leh dad maaragtay soomaali ah oo isku dhafan leh maxaa la yidhaahdaa capacity ay ku aruuriyaan cashuur ama ay maaragtay dhaqaale ku sameeyaan oo ay awood u heli karaan maaragtay inuu gobolku leeyahay opportunities oo dhaqaale ay ku sameeyaan laakiin haddii la yidhaahdo gobol walba tuulo walba beel walba dowlad goboleed ha samaysato oo ha ka cararto soomaalidii kale walaalahooda ahaa oo ay la diilgarayn lahaayeen hadda meesha waxaa ka imaanaya maaragtay dowlad burbursan ay kama imaanayso dowlad maaragtay federaali ah marka waxaan isleeyahay nidaamkan federaaliga waan isku wada raacsannahay laakiin waxaa u baahan yaa federaal noqon kara waata aad baad umahadsan tahay marka waxaan u gudbayaa profeor maxamuud jawaabtoo koobanaga oo abbaarayna doctor cabdinuur wuxuu yihi arrimahaasoo dhan sidee loo loo samayn karaa yaa noqon kara federaal adiga jawaabta haddaad ku hormartid siday adiga kula tahay fikir waad mahadsan tahay zahro warka waa cad yahay dastuurkuna waa ku qoran yahay waa cad yahay waa waxaa la yidhi laba gobol iyo wixii ka badan ayaa samayn kara dowlad goboleed Waa tahay.
marka guidelineska la raacaya kaas waaye kan laga shidaalkana kaas waaye haddii saddex saddex isku raacaan khayr waaye hadday afar afar isku raacaanna khayr waaye hadday laba labo isku raacaan waa khayr laakiin hal gobol keligiis ma noqon karo federal state ma noqon karo okay marka waxaa laga rabaa dowladda dhexe ee hadda maamulada temporaryga u sameynaysa gobolada la nabadeeyey inay dardargeliyaan is- khaasatan in eh, golaha sharci dejinta inuu aada u shaqeeyaa la rabaa in guidelineska oo qoro because haddii aan dayna qorin waxaa samaysmayo eh, example xun oo nameed aan ku hayo gobolka mudug oo kale gobolka mudug saddex dowlad goboleeda ka dhismay hal waana hal gobol saddex dowlad goboleed waxa waaye eh, eh, eh, galmudug waa gobolka mudug uu ku aftirsanayaa eh, xibin iyo xeeb waa mudug eh, puntland waa mudug marka gobolkaasi mudug nasiib darrada ku dhacday waa in dowladda wax ka dhaxdaa in wax laga dhaxa waaye waa tahay waa mahadsan tahay waxaan u gudbayaa hodan faysal cabdirooble waan ku iman doonaa doctor hodan maxaad adigu intaasi ku kordhin lahayd horta wadaal een, mid aynu fahamno federalismku khasab maaha inuu ku dhisan yahay qabiil ma aha federalismku inuu qabiil ku dhisan yahay laakiin federalismka hadda maadaama soomaalidu ay ka soo baxday koo iyo labaatan iyo laba iyo labaatan sannadood oo la kala qaybsanaa oo qof kasta gobolkiisa ku noqday of course gobolka lagu noqonayo waxaad ugu noqonaysaa xididnimo maahe waa waa qabiil ahaan baad ugu noqonaysaa marka dee horta arrangementiga hadda jirta firi federalismka saad su-aashaad weydiinaysaad igu lahayd maxay faransiisku federalismka uga duwan yahay ka ingiriiska uga sii duwan yahay ka maraykanka waxa weeye mid kastaa waxaa keenay danihii markaa wajahayay wadanka inaga danaa ina wajahaya ina wajahsan maanta danahaasina waa realitiga maanta wadankii ka jirta qof lagu khasbi karo soomaalidii way ilbaxday siyaasad ahaan bay u ilbaxday dhaqaale ahaan bay u ilbaxday halkan dadka kula jooga baa xaggaana jooga kuwa kasii ilbaxsan baa jooga dadkuna way waxay rabaan freedom bay rabaan siyaasad iyo iyo press iyo wax kasta marka systemkan What?
waxaan constitution ahayn lahayn waa wax cama ah kaasaynu ku dhaqmaynaa federalismku wuxuu ku fiican yahay waxaa la sheergaraynayaa awoodii iyo mas-uuliyaddii labadaba haddii marka dowladda dhexe ay xoog badnaato oo ay damcdo inay gobolada ku fadhiisatana ama ay ku istaagtana goboladu waxay haysanayaan sharci aw- een, ee, difaaca haddii dish- goboladu ay awood badnaadaanna federalismku wuxuu siinayaa sharci difaaca kaasi inaga weli muu soo bixin marka federalismkeenu waa ilmo yaroo imika dhashay siduu inoogu shaqaynayana wuxuu noqonayaa mid soomaaliya u shaqeeya xaaladeeda Waa tahay.
realitigeeda bro- problemkeeda waa inayna dad waxbartay oo waxaan cilmigan shaqo ku leh ina loo fadhiisiiyo oo la baadho oo si wanaagsan oo soomaalinimo ah oonay qola afduubin loo ku fadhiisto oo si cadaaladnimo ah in loo sameeyo oo sharci ku dhigsan oo Waatay.
la ogaado markaa keebaa inoo shaqaynaya Waatay.
intee gobol baynu isku awoodi karnaa inaanu Waatay.
isku raacno Waa mahadsantahay.
keebaa maaragtay dhibaatadii iyo iyo dagaalkii iyo keebaa wadankeena ka maydhaya Waatay.
laakiin haddaynu isku wada eegno mid imika dagaal hor la keenaya oo dib inoo kala qaybinaya oo awooddii hal group ama hal qof ama hal magaalo ama ama hal dowladeed ay la boodayso se waa jugjug meeshaada joog Waatay.
waxayna tahay federalismka waa in loo ogolaado inuu evolve gareeyo uu koro sida ilmaha loo koriyo la nafaqeeyo si fanaac- Waa ku fahmay hodan.
wanaagsan loo eego qof kastana awood la siiyo iyo Waa tahay.
region kastaba si qof kasta dantiisa iyo danaha wadanka guud ahaan ay isku meel ugu keenaan hodan aad baad u mahadsan tahay jawaabaha aynu iska soo koobna si aan horeba uga heshinay En, aan hore uga socdo faysal cabdirooble maxaa ku dari lahayd intaan taana su-aal kale oo aan jeclahay inaan idinsoo dhex dhiga aanan ku weydiin sahra horta wax badan kuma aan dareen Ah, runtii aad baan ugu faraxsanahay dadka meesha ku jira afartanadaba i think ah, saddexduba gaar ahaan cabdinuur arrin muhiima uu kaga dhawaajiy waxa weeye sidee baynu u xi- u u hirgelinaa federalismkan principally la qaatay waata adiga markaa haddee su-aashaasiba kula taallo sidee soomaaliya u hirgelin kartaa nidaamkan ay qaadatay horta ah, qaali maaha fikrad qorshaynta ayaa jirta oo la yidhaahdo small is beautiful waxa yari waa qurux badan yahay sida loo hirgelinaya waxa weeye in si degdeg ah dowladda dhexe iyo dowladaha hadda jira sida somaliland haddii ay ogolaataba ama puntland iyo kuwa at least ilaa iminka la ictiraafsan yahay in dad isku dhafan oo technical know how ama garasho leh ay dowladda ka caawiyaan impl- guidelines and implementation sidii loo soo dejin lahaa iyadoo laga tusaale qaadanayo qodobada hadda lagu qeexay constitutionka laba i- laba gobol iyo badh inay necessarily had iyo jeer qabiil isku raacaan ma aha kuwo laakiin waxaa jira sida ilaahay dhulka u dhigay qabiil u badan yahay ama reer u badan yahay haddii kuwaasi gobol ay noqon karaan waa inaynu turxaaminaa samaynta iyo hirgelinta sidii loo dhaqangelin lahaa federalismka waa arrin technical Waa tahay.
ma aha arrin principle arrintii principleka waa la isku raacay in federalismka la qaato farsamo lana- ahaan base lana- loo baahan yahay lala dhaqangeliyo waxaan anigu qabaa qof aniga staffkayga ii shaqeeyana uu ka mid ahaa dhaqangelinta eh, eh, goboleynta california kii hadda cusbaa waa arrin technicala oo la samayn karo guidelines iyo implementationka in lagu dhaqaaqo in la dejiyo in madaxweynuhu guddi uu saaro isku dhafan stateskana ay ku jiraan oo bal guddidaasi ay soo qorto implementationka iyo guidelinesigii dabadeed la dhaqangeliyo federalismkii aynu qoray waata aad baad u mahadsantahay faysal cabdirooble haddii dhegaysta aad hadda nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee v o a oo maanta ku saabsan nidaamka federaalka ee haatan soomaaliya laga hirgelinayo haddii se aan hore ugu sii socdo doctor cabdinuur su-aashaan jecla inaan ku weydiiyo soomaaliya dhowaan baad ka timi wasiirna waxaad ka ahayd dowladdii federaalka ee kumeelgaadhka ahayd ee ugu dambeysay su-aasha laga yaaba in dadkayna dhegaysanaya isweydiinayaan marka la rabo in maamul la dhiso oo uu noqdo gobol ka mid noqdo gobollada federaalka dhismaha maamulkaasi ma wuxuu xil ka saaran yahay dowladda dhexe oo ay tahay in caawimada iyo kaalmada u imanaysa ay wax ka siiso gaar ahaan inta loogu talagalay dibudhiska dalka sidaasina uu gobolkaasi ku soo kabmo oo uu gobolladii kale ku soo gaadhi karo mise dadka degan gobolkaabaa waajib ka saaran yahay inay iyagu gobolkooda dhistaan oo ay sameeyaan kadibna markay gobolladii kale soo gaadhaan sidaa lagu dhammaystiro federaalkii haddii aad halkaa noo sharaxdo waad mahadsan tahay waa su-aal een, ah, aad u fiican waxaan isleeyahay een, zahroy ummad sida soomaaliya oo kale markii een, ama dal u burburo oo khilaaf xoogan uu soo kala dhex galo een, ummaddaasi waxay u baahan tahay een, waxa loo yaqaano reconciliation ama dib u heshiisiin laba inuu dhex maro dib u heshiisiintaas oo keeni karto in dib loo eego war maxaa dhacay ee, dhibaatada na soo kala gaartay maxay tahay yaa mas-uul ka ahaa Ee, ma la iska cafi karaa Ee, na hore ma loo socon karaa Ee, haddii aan hore u soconayno qaabkeen ku wada soconnaa Ee, maxaa loo shaqayn karaa is-aaminaadii ma soo noqon kartaa dabcan arrimahan een, federalismka iyo markaan ka hadlayno waxaa hoosta ka riixaya waa shaki iyo walwal laga qabo in dhibkii hore u dhacay uu soo noqdo ummadna ma wada jiri karto dowladna ma wada samaysan karto haddii uu weli shakigaa jiro aniga marka waxaan isleeyahay international community-ga soomaaliya uma hagar bixin in la helo een, dib u heshiisiin waafi ah sida ka dhacday een, south africa ka dhacday rwanda iyo meelo kale ka dhacday oo beeluhu een, gobolada degmooyinka intay wada yimaadaan ay iscafiyaan oo iscafin dhab ah oon gadaal loo fiirinayn ay dhacdo kadib la yidhaahdo sidee ku wada- ku wada noolaanaa ama federalism ama central authority ama wixii rabta ha noqoto laakiin shakiga dhexaaya dowladda dhexe lacagta ay heshaa annaga lacag ma helno oo tuulada hadday tiraahdaa dowladda dhexe lacagta ay hesha waxaa naga siiso ka waran oo xaafadii hadday yidhahdaan ka waran dowladda dhexeese mas-uul ma ka tahay inay shacbiga dhan ay matasho oo ay ka hesho kalsoonida ay u baahneyd inay howlaha ay ku socodsiiso labada su-aalba waa in la isweydiiyaa waxayna u baahan tahay dowladda iyo shacabkaba inay dareemaan inay labadoodaba maslaxadooda ay isku xiran tahay weli jawaabtii su-aashayda si fiican ugama bogan waxaan u gudbayaa maxamuud rofeser maxamuud macalin iyay tahay inuu maalgeliyo sidii maamulada kale loo soo dhisi lahaa markaasina loo sameyn lahaa federaal buuxa ma dowladda waajib ku tahay inay kaalmada loogu talagalay dibudhiska inay qayb ka siiso oo ay goboladu markaa sidaa ku samaysmaan mise dadka goboladaasi degaa ciday doonaanba ha ahaadaan bay waajib ku tahay inay gobol goboladii kale isku dhararin karaa inay samaystaan waad mahadsan tahay waxaan labaa u kala bixinaynaa horta maamul samaynta gobolada waxaa iskale dadka degan gobolkan dawladda si waadixay u sheegtay waxaa iskale dadka gobolka deganaa iskale iyadoona banaanka laga soo faragelin laakiin dawladda maxay leedahay dawladda maxay leedahay inay tashiilaad u samayso facilityn u samayso inay siiso guidelines inay siiso laakiin maamul isku samaynta iyo cidda xukumayso ninka ka noqonayo d c ka noqonayo booliiskooda iyo waxbarashadooda ayagaa iskale ayagaa istraatiga hubinay dawladda guidelines ay siinaysaa waxayna qaadanaysaa hogaanka the leading role dawladda dhexe waxaan ka sugaynaa inay hogaanka qaadato ay jeergarayso meelaha ay wax ku samaysanayaan iyadoo monitor garaynayso ilaalinaysana inaan laga bixin guidelineka oo la rabo waddankoo dhan inuu u sinaado marka dawladda dhexe shaqadeeda waa taasaa laakiin maamulkii waxaa samaysanayo dadka xaafadaas tuuladaas magaaladaas iyo gobolkaas degan aad baad umaadsan gobolada marka say isku raacayaan waa in ayaga choicekooda la weydiiyaa ayagaa kala dooranayo waxaana dawladda sajashano waa bixi kartaa dawladda waxay dhigi kartaa waxaan rabnaa stadio isbixi karo financially dhaqaale ahaan isbixi karo laakiin go-aanka u dambeeya waxaa iskale degmadaas iyo gobolkaas iyo iskale cidda wax ku darsanayo cidda wax ku gadaxtaa sheegayo aad baad umahadsan tahay rofeser maxamuud waxaanu imanayaa faysal cabdi roble horta sahra inaynu inaynu u fikirro sidii labadii gobol iyo barkii is-ogol ee israaci kara haddii markaa ay isku fahmaan in ay noqon karaan state dawladdu inay ugu ducayso even haddii ay meel ingegan yihiin inaynu social engineering wax la yidhaahdo inaynu intaynu xadka ka tallowno qofka bini-aadmiga dabeecadiisa iyo dareenkiisa iyo wuxuu raba intaynu bedelo wax aanu rabin inaynu ku geynaa horta waa khalad haddii haddii ay gobol codsadaan in ay u dan tahay inay la hadlaan qolo xeebta ka xigta si martaa kaa xeebta ay ugu darsadaan waa halkeeda waa waxyaabo maamulka hoose uu galo laakiin philosophically waxa weeye federalismku nidaam hoosta laga soo dhisayo xuquuqda dadka iyo dadkaa meesha degan awoodda la siinayo marka soomaaliya dhibaatada qabsatay waxa weeye federalismkii ayaynu ku dhawaaqnay in la xeer geliyo iyadoo qaar dhisan yihiin oy kaba da-wan yihiin dowladda federaalka sida puntland oo kale ooy isku filan yihiin hadda heer durbe federaalka sidii aada hadalka ku bilow on anba qaadin ayaa waxaad moodaa technical aspectskiisi inuu ishardiyey talabaad waxa weye in federaalku sida uu sheegayo awoodda madaxweyne ee xadaysan haddii aan la xadayn federaalku ma soconayo executive branchiga ama qeybta madaxweynaha prime ministerka iyo wasiiradiisa awoodda ay ku leeyihiin maamulka dalka meelna wuu ka ballaadhan yahay meelana wuu ka wuu ka xadaysan yahay waxaa hadda isku dhex yaacay oo even ka mid a shirkan hadda la isku diiday garawe dhexdeeda wixii baa isku wada dhex yaacay sahraay marka waa in wixii dib loogu noqdaa madaxweynuhuna uu u hoggaansamaa xadaynta isaga la saaray gobolladuna ay ogaadaan awoodda uu leeyahay madaxweynuhu aad baad umahadsan tahay faysal cabdirable waxaan imalayaa doctor hodan siciid horta waxaad moodaysa in laga hadlayay waxa la yidhaahdo fiscal federalism oo isaga laftigiisu markuu wadanku qaato federalism waxaa dhici doonta gobollo aan wax lahayn aan beero lahayn xoolo lahayn qaar xoolo dhaqataa qaaf qaar aada iyo aada qani u ah federalismku wuxuu keenayaa cashuuraha saddex labal oo kale inay noqdaan saddex saddex qeybood bay noqonayaan cashuurta waxaanay ku xidhan tahay yaa awooda inay cashuurtaa ururiyaan waxa weeye cashuurka federaalka dowladdu waxay xaq u leedahay federal cashuur ay federaalka gaar u leeyihin inay u ururiso iyadaana awood u leh waayo cudud siyaasadeed oo xoog ay haysataa waa kaa stateska goboladoo kale iyaguna waxay leeyihiin state cashuuro ay iyagu ururiyaan waayo de markaad adigu wax iibsatid toob markaad meel ka iibsatid federaalku ma qaadi karo gobo statekaas unbaa qaadi kara waxaa kaasoo hadhay degmadii degmadiina waxay qaadayaan property taxiga ama guryaha laleeyahay dukaamada laleeyahay waxaasna hadhow waxay noqonayaan federaalka lacagta ay ururinayso qeyb waxay ugu soo celinaysaa goboladii gaar ahaan waxay ugu soo celinaysaa gobolada aan dakhliga lahayn kolley waxaa jirta schemes loo sameeyaa jira marka gobolka markaad soo dhisanaysid ama dee dawladdu ha kugu taakulayso ila dawladii laftigeedu gobol stronga iyadu dan ugu jiraa oo maaragtay isku dhinac u wada jeeda aad baad umahadsan jindahoodu isku mid yahay doctor cabdinuur aan uga baxno muxuu ku dari lahaa intaas waa mahadsan tahay walaal runtii waxaan rabaa inaanan iska la iska qarin nidaamka federaaliga maanta soomaaliya ka jira waa mid qabiili ah kaa ayaa u baahan in lagu celceliyo oo oo aanan annaga aanan ku degdegin administrativeka iyo dhaqaalihiisa loo qaybsana aanan ku degdegin hadduu qabiili yahay runtii sida walaalkii faysal sheegay dadka waxaa laga yaabaa inay u wada degan yihiin bilahay u abuuray inay meel wada degaan wax dhib ay leedahay ma laha laakiin waxaa loo baahan yahay diversity oo keeni karo ummad soomaaliyeed inay meel wada degto oo xoolahoodu meel wada daaqaan oo ay gobollo wada degaan inay dawlad wada yeeshaan oo ay ka wada shaqeeyaan arrintaas dabcan dawladda marka la leeyahay waxaa soo dhistay gobolka waa in shacbiga gobolkaa degan oo dhan ay qayb ka yihiin dabcan dawladaha qaarkood dawlada shisheeye ayaa maaragtay garab siiya dawladaha qaarkood yani caadifad qabiili ayay ku dhisan yihiin sidaas dawlad ma ku dhismi karto ayaan leeyahay aniga walaalahii aan u sheegay aan leeyahay dawladda federaaliga ah waxaa looga baahan yahay inay samayso criteria ama nidaam nidaamka oo dhahaya war sidaan ayaa lagu samayn karaa professor maxamuud wuxuu yidhi laba laba gobol saddex saddex gobol dabcan labada gobol lafteeda waxay u baahan tahay in la fiiriyo strategically ma yihiin laba isu imaan karaa mise dad waxay leeyihiin gobolka koonfur naga xiga ayaa noo fiican oon maaragtay awood ku sheegan karna kuwaasa ku biirana kan waqooyiga iga leexibiya miyay iman doontaa mise nidaam jaango-an oo keeni karo dalku inuu sii socdo waata aad baad umahadsantahay saara anigoon rabin inaan kusoo dhex boodo laakiin runtii philosophically iyo fikrad ahaan kuma diidani cabdinuur arrintaa uu kaga dhawaajiye keliya aan ahayn haddii aan runta la iska qarin macnihii waa loo hididiilada waa la waa la hiigsan karaa nidaam federaali ah oo ka tallaabsada qabiilka iyo waxaan soomaali dib u hadhay taasi waa fikradda dheer waa siday hodan sheegayso waxani waa ilmo dhashay oo kobcaya waxaynu ka hadlaynaa dad baarlamaankii loo doortay gobolkii laga doortay weli aan arag ee xamar un jooga because four pointy five baa xamar dhexdeeda lagu doortay iyadoo nidaamkaas sidaas abaa haddana federaal system la qortay sheekadu waxay tahay federaal systemkan hadda la qoray iyo constitutionkan ma waxaynu u aragnaa wax kumeel gaada oo hadhow la turxaamin karo marka heshiiskaa la sheegayay oo ummadoo dhan heshiisay den meelo badan dib loogu noqdo mise maanta ayaynu rabnaa wax boqolkiiba boqol saxa inagoo og soomaaliya inaanay heshiin inaan weli dhibaatooyinkii dhex yaalay aanay weli dhammaan in puntland dawlad federaalka ka da-weyn ay tahay in jubbaland ay markay dhibaatooyinkii al-shabaab ay galeen ay kenya caawisay aad baad umahadsantahay faysalow waxaa isugaya goorahanba professor maxamuud macalin waa runtaa zaro laakiin mid yaanan iloobin sida ay u sheegtay walaashay hodan waxaan waa wax ordano hor cusuba hadda la bilaabayo dawladdeynaba bilay shaqaynaysaa haddii annaga aan weyneyno dawlad weynay noo noqonaysaa laakiin haddaan qaanad ku ridno qaanadaasay gelaysaa ayadana ha is ha fadhiisato ee front seatka oo dawlad goboleedyada la samaynayo ayada ha jeergarayso oo hormuud ha ka ayada noqoto aan ku kalsoonaano aan saboor garayno dadka dhib badan ay soo wada mareen waa run waana intaas waata waxaad waana ka adigu baxaynaa insha allah soomaali waa ka baxaysaa aad baad umahadsantahay waxaad ku soo koobtay dawladdii ha qaadato door hogaamineed oo markaasi eh, dadkii kale iyo gobolladii kalena ku shaqeeyeen aad baad umahadsantahay gabagabada barnaamijka ayaynu soo gaadhnay waxaan jeclahay xalka wixii aynu qof kastaaba uu kaga tegi lahaa dhagaha dadka soomaalida ah ee dhegaysanaya doctor hodan baan ku hormarayaa xalka anigu waxay la tahay horta ee soomaalidu waxay odhan jirteen ducada waa la kala iibsadaa waa af wadada waddan labaatan iyo laba sannadood soo jajabay in ka horreysay dhibaato ku noolaa system aada iyo aad aan la hubin oo iminka aynu haysano laakiin weli aan maaragtay la kurxan bixin qabsaday baynu nahay waxay marka loo baahan yahay in gobolada iyo dowladda dhexe ay ka dhexayso xiriir aada u adag oo ku dhisan cis iyo maamuus respect sharcigii dib loo soo celiyo waxa weeye waddanka waa inuu sharci adaga ka jiraasto aad baad umahadsan tahay waxaan imanayaa faysal cabdi rooble sahraay waxaan jeclahay inaan intaa ku daro toddoba iyo labaatan sano inaan local government oo parliamentary system iyo Dowladaha maxaan ku hoose.
idhaha, ma ogtahay nidaamkan federalism ku dhaqanta inaan aad iyo aada uga warqabo kana shaqeeyey waxay yidhaahdaan redistricting california sida loo qaybiyo in federaalkan hadda soomaaliya ay dhisatay uu u hirgalo wakhtiga gaaban weliba anigu saddex arrimood ayuun baan soo jeedin lahaa kow dowladda federaalka ah inay si degdega ugu howlgasho eh, hirgelintii barnaamijkii loo hirgelin lahaa loo dhaqangelin lahaa een, eh, sharcigan federalismka iyo constitutionka hadday rabto karaamo iyo cisi in la siiyo waa inay dowladda dhexe iyana ay cisi iyo karaamo siisaa gobolada waxa ay adduunka ka heshana sahra arrintaa waad soo hadal qaaday waxa ay adduunka ka heshana ay la qaybsataa gobolada ama ha isku xanaaqsanaadeen ama ha heshiiyeen dowladda dhexe caawimadan yar ee adduunka ka helaysa waa inay la qaybsataa lama lama weydiinayo dowladda dhexe inay la qaybsato cashuurta xamar ka soo baxdo laakiin waxaa leeyahay la qaybso caawimadan yar ee adduunka ka helaysa ha la qaybsatsan aad baad umahadsan tahay faysal doctor cabdinuur gabagabada haddaan ku siiyo dhinacaaga talada waxay tahay baarlamaanka inuu sameeyo guddi deg deg ah oo ka tala bixiya qaabkii een, loo sameyn lahaa dowlad goboleedyada yacni ma aha keliya laba gobol iyo saddex gobol ay isu tegi karta keliya ma aha arrintu dowlad waa inay u- u ofisaa shacabka qaabkii ay wax u u sameyn lahaayeen aad baad umaadsantay doctor cabdinuur waxaan guud ahaan barnaamijkeena kusoo gabagabeynayaa maxamuud macalin oo kanada jooga waad mahadsantahay zahro Ee, talada aan soo jeedi lahay aan dowladda dhexe iyo goboleedyada aan u sheegayo waxa waaye cadaalad macnaha haddii cadaalada cadaalad darre ay dhacdo waxba noo hagaagi maayaan waa in la awoodda buuxda la siiya la empower gareeya golaha ee sharci dejinta ayaga iskale meesha annaga aan fulinta ka aadayno waxa weeye golaha sharci dejinta la aado waayo inay og yihiin inay masalan rijino iyo gobollo iyo qabaa'ilo ay mas-uul ka yihiin marka ayadana ee, loo diraa dadkooda ay ku noqdaan goboladooda ay ku noqdaan la shaqogeliya meesha ay xamar ka fadhi ka- ka fadhi lahaayeen kuwa nabadda goboladooda nabadkaa in la shaqogeliyo waad mahadsan tahay waad mahadsantahay sahra waad mahadsan tahay salaamu calaykum
aad ayaan ugu mahad celinayaa martidayda barnaamijka oo kala ahaa dr cabdinuur sheekh maxamed oo haatan wax ka dhiga jaamacadda ohaayo ee dalka maraykanka dr hodan siciid oo wax ka dhigta jaamacadda buffalo ee maraykanka iyo faysal cabdi rooble oo ah qoraa soomaaliyeed kana shaqeeya dowladaha hoose ee gobolka californiya ee dalkan maraykanka iyo brofeser maxamuud macalin maxamed oo bara ka ahaa jaamacaddii ummadda ee soomaaliya haatana siyaasadda falanqeeya oo ku sugan dalka kanada intaynu dhegaystayaal mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin leeyahay ammaano allah